kulankan oo ahaa mid aad u ballaaran islamarkaana ay barbar socotay dowro sharci ah oo loo qabtay waxgaradka jifada xasan maxamed oo ka tirsan beesha xawaadle ayaa ka dhacday deegaanka booco oo konton kilomitir bari kaga beegan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan multaqaha ayaa waxaa isugu yimidee mas-uuliyiin culummo waxgarad iyo nabadoonno kuwaasoo ka arrinsanayay midnimada muslimiinta iyo in hoggaan loo sameeyo jifada xasan maxamed oo ka tirsan beesha xawaadle ee degta qaybo ka mida wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ka hor kulanka maamulka islaamiga ah ee hiiraan ayaa dowro socotay muddo dhowr maalin ah waxa uu qabtay waxgaradkii kasoo qayb galay kulan taasoo ay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah islamarkaana ay bixinayeen macalimiin ka tirsan maamulka islaamiga ah dowrada kadib xaflad heer sare ah uu ka soo qayb galay waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa lagu qabtay gudaha deegaanka booco taasoo lagu caleemo saaray nabadoon guud oo ay doorteen jufada xasan maxamed ugu horeyn waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayaa faahfaahiyey ujeedka kulanka isagoona sheegay in hadafkooda uu ahaa midnimada danihii kale oo aan lahayn hadday reerku wax u dhexeeyeen yaryarood ah oo aanba weyneenna waa la dhaqay ujeedka iyo qasadka waxay ahayd wuxdada iyo midnimada walaalaha reer xasan maxamed qof ay ku midaysan yihiin qof diimeed ah u qalma ayagu ay doorteen mideeyo tobanka oday oo xasan maxamed in ay la imaadaan oo wilaayadooda ay bay gogosha ugu dhigtay waxyaabihii hadafka iyo ujeeddada gogosha ka mid ah waa suurowday ilaahayna waa aqbalay subxaanahu wa tacaala beesha waxay soo cayimatay nabadoon firku nabadoon ah walaalkeen shaafiici cabdiraxmaan afrax baad soo cayimateen khayr badanna waa u rajaynaynaa insha allahu tacaala iyo midna anfaca inuu noqon doono tobanka oday xasan baa soo dooratay wilaayadiinnina waa idinla aqbashay sidoo kale sheekh guuleed abunabhaan ayaa munaasabadda ka jeediyey dardaaran dhaxalgal ah islamarkaana uu siinayay waxgaradka jufada xasan maxamed annagii idinka waxaan shirko ku nahay kelimatu laa ilaaha ila allah moxamadu rasuululah difaaceeda uhiilinteeda dhowristeeda wada ilaalintiisa waxaan walaala ku nahay wada dhalashada iyo nasabka inaan ku wada dhalanay ka sokow waxa waxaasoo dhanka qiimaha badan oon wax ku nahay waxaa weeye waa kitaabka qur'aanka ah iyo nabigeenna muxamed ah iyo ilaahay inaan addoommo u wadannahay in la dhowro oo aan taa ku wada jirno oo aan mid ku ahaano sharafteenana waxay ku jirtaa kitaabkeenna dhowristiisa bacd allahi wilaayadiina isku tiirsanaada adinka mid ahaada dariskiinna iyo adinka iyo qaraabada khayr badan baa jira fadhigu waa fadhi guuleed dowradu waxay ahayd dowro ilaahay subxaana wa tacaala u barakeeyey fadhi ilaahay barakeeyey waana idinku faraxsannahay waana idiin ducaynaynaa talada meesha toosan allah idinka waafajiyo intaasi kadib qaar ka mida waxgaradkii ka soo qayb galay kulanka ayaa sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin kulanka ay la qaateen maamulka islaamiga ah ee hiiraan waxaa maanta farxad noo ah oon aad aan ugu faraxsannahay gogasha macaan oo naloo dhigay ay isugu kaanyeertay walaayada islaamiga walaalayaal ilaahay baa horta muxadiska leh ilaahay nagu hulmiyey majliskan sharafta badan oo ugu arrinsanayna kelimada ilaahay litakuunu kalimatullaahi hiil culyaa inay kor noqoto aan ugu arrinsanayno ilaahay hiilna waafajiya ayaa mahad iska leh awalan iyo aakharanba walaalayaal maanta waa maalin weyn waa maalin farxada waa maalin ay iskugu yimideen walaayada gobolka hiiraan iyo beesha xasan maxamed ay iskugu yimideen muxaafadada degmada beledweyne ayagoo ka hadlayo siday maarata shareecada islaamka ay ugu dhaqmi lahaayeen iyo siday nabadoon u dooro lahaayeen iskugu yimid baa horta maalin weyn oo farxada ilaahay baa ku mahadsan ugu dambayntii qaar ka mida nabadoonnada ayaa dhankooda sheegay inay ku faraxsan yihiin midnimada ay gaareen ilaahayaa isku kaanna keenay waxa isku kaanna dumay oo waxay ayagay ahaayeen alla nokeen bay noqdeen waaligii jannana allaha ku kulmiyo annaguna allaha la niibaano nimankii isku kaanna ciyey oo madaxa duubtanna yidhi oon maanta duubannay ilaahay ha guuleeyo intii waxgarad ahaa ee lagu soo aruuriyey way ku wada kulansan yihiin cid maanta laleeyahay xasan maxamed a meeshaa ka maqan ma jiro wixii yaryar oo xulafaadoo dhexdooda yeelna way ka heshiiyeen ayagoo maxay toreerayn iyo qalbi furin isku hayo ayayna halkan ka dhaqaaqi doonaa insha allah bidnillahi kariim kii maxayta bannaanka naga jirane sidaana maxay ta annaga u qaadannay arrinkaas inay noola qaateen ayaan rajaynaynaa insha allah bidnillahi kariim maamulka islaamiga ah ee hiiraan ayaa kulamo la qaato beelaha soomaaliyeed ee ku nool gobolka isagoona xalliya khilaafaadka dhan kasta ah ee soo kala dhex gala beelaha walaalaha ah